ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما
muxuu alla ku fali caddibaaddiinna haddaad mahdisaan oo rumaysaan allana waa tixgeliye camalkii dartii loo qabtaa abaalgud fiican bixiya wax kasta og